halka wuxuu ka soo socdaa boondheere wuxuu ka socdaa halka in maalin walba malaayiin doolar laga dhoofiyo garoonka magaalada muqdisho hooyooyinkiina ay gaadka maaragtay qaadka iyo shaaxa waxay galaan ilmaha jaamacadaha uga dhiilaan dadnimo maahan uhuru kenyaata waxaa leeyahay soomaaliya qaad qaadka mar dambe suuq uga raadso soomaaliya suuq kuma ahan sidii uk kaaga diidayaan kaaga diidnay waa banaanbax weyn ma joogsan doono ilaa iyo qaad kale joog السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan doonaynaa Soomaali inay garato dhibkeeda inay garato jaadku dhibaato noo gaarsiinaya qofka bani aadamka uma roono qofka bani aadamka uma roono shariicada islaamkuna ammaan mayso waa mukhadaraad waay xaal xoolaha in waa dhameynay waxaan u taaniyeydanayaa caafimaadka uma fiicno waxaan u taaniyeydanayaa dadka soo qaata soo qaada arrintan inay jaadka ka hadlaan soo qaata waxaan doonayaa inay labalaabaan arrintan oo jaadka ay ku ay ku celinayaan waxaan dadweynaha soomaaliyeed u sheegaynaa jaadka oo xaaraan ah oo awal markii hore xaaraan ahayd lacagtayada lagu qaadanayo oo qurunka nala siinayo dadka soomaaliyeed inay damiir yeeshaan oo ka danqadaan oo hal qofa uusan taladiisa lagu raacin